barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka iyo f m yada geeska afrika
duurnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axadda bisha februarina waa sideed iyo labaatan sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjan
qodobada aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mida silsiladii gobaad oo halkeedii ka sii socota toddobaadkii hore oday ladan oo xoogaa hantiya kaydsaday ayaa laga hayay inantan gobaad ee laysku haysto anaa gacanta soo qabsanaya oo la gurigeli haye talow gobaad arrintaasi maxay kaga jawaabtay odaygaa gabayaayow inkastoo aad guuniyo geni lacaga haysood guryaad binayso gaadiidna leedahay wakhtigaa ku gabayoogaba kuu horseeday ciroolaha gurguurtaagayaankayga maahee samiriga guddoonsoo islaamaha gadaadaa gosha midig kahaaneed
gobaadu way ku gacanseertay waxay ku gacan seertay wiilal badan hase ahaatee qaarkood ayaa leh sirta ka dambaysa ayaanu soo ogaanayba sirnayga guddoono gabdhaheenna soomaal waxa ay gudboonyihin guud ahaan ka siman yihiin muraadkooda gaariyo arrintay gorfaystaan waa gees maraano waa ged lagu yaqaano xaajo aadan garaniyo gurac waa u dhalashoo arraweelaa goor hore dhaxal guuna siise gobaad way ku jeceshahe waa inaad la garataa waan garanay sirtaas arraweelo bixisay laftigeeda caashay u baahan in dib loo eego dhinacii sugaanta maanta waxaan dhegaystayaasha u haynaa ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa waaw codkaasina goordho ayaad maqli doontaan sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan intuu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta hase ahaatee marka hore kusoo dhowaada warka caalamka hillary clinton ayaa si sahlan ugu guulaysatay tartanka isreebreebka xilka madaxweynenimada ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka south carolina taasoo sare u qaadaysa inay noqoto musharaxa safka hore ku jira iyadoo ka adkaatay musharaxii la tartamayey ee xisbigaasi ee berni sanders ka hor inta aan la gaarin maalinta super tuesdayga loogu magacdaray oo ay gobollo badan codayntu ka dhacayso guusha clinton ayaa waxaa caawiyey qiyaas ahaan afar marka loo qeybiyo saddex meelood taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee codadkooda ka dhiibtay gobolkii u horreeyay ee koonfurta ku yaala oo iyada u codeeyey kooxaha u ololeynaya isbeddelka ayaa u muuqda in ay guul weyn ka gaadheen doorashada ka dhacday dalka iiraan inkastoo ay weli socoto tirinta codadku waxaana la filayaa natiijada codbixinta ee ugu dambaysa in lasoo saaro maalinta berri ah natiijooyin hordhaca ayaa muujinaya in natiijo wanaagsan ay gaadheen kooxaha isbeddel doonka ahi iyo kuwa iyo weliba kuwa qunyar socodka ah ee u janjeedha dhinaca reer galbeedka
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa axad sideed iyo labaatanka bisha februar ismaaciilow gobaad way soo cartamaysaa oo waa tan ninkii lacagta haysta usoo jawaabta oo tiri lacagtaad haysata adiga wad hayso sidaad sida hadalka kolleyba u dhigtay maantunbay ugu bannaanta laakiin dhinaca kalena waxay leeyihiin arraweela la dardaaranta oo waxaa la yidhi waxaad waxaad doonaysaan diida waxaad diidaysaana doona masaase horta arraweelada dardaarankeeda masaase loo loo jeedaa iyada keliya lama dardaarmee caashay haweenoo dhan macala- macaladaan ka badnayn
waa tahay ismaaciilo bal sheekadaas gobaad iyo bal qaybaha ay marayso haye n caashe horta kolba dee waad arkayso meesha horta anu waxaan aad uga helay beryahan ba adigu odayaasha nabad la haysay haye marka odayaashii iyo weligeyb waa wixii- lahaya ismaaciilo haye aad baan u fahmaa aad baad u fahantaa wiil dhalinyaro ah haye wax badan ima sheego waxaan ku yidhi marka waxa dhacday Haye.
hablaha adiga la doonayo lahaa odayaasha ladani Mm, hablaha iyagu dee sheekadan intay socotayba ha, marka anu waxaan aad uga helay ha, inantii gobaad haye.
oo tidhi aniga oday weyn oo gadhcadaale aniga agteeda musa fadhiisan karo maxay ku diiday talo marka islaan eh, maxaa la odhan jiray garoob iyo meelaha iyo cid kula eg iyo meelaha raadso haye marka lacagtu ma shaqaysa bay tidhi calaasaan waxay leedahay shimbirba shimbirkiisa ha la duulo shimbirba shimbirkiisa la dulo iminku maynu isku waddo kasoo dhacnay marka iyada waxay la haysaa miyaa een, wiilkii dhallinyarada gaar ahaan yaxye adigu weli may caddayn laakiin dhallinyarada waa tahay bal sheekadaasi ka wada bogta
waa mar kale iyo silsiladdeenni xiisaha lahayd ee gobaad haatanna waxaad dhegaysanaysaan qaybtii saddex iyo tobnaad toddobaadkanna qodobo kala duwan oo xiise leh ayaa ku jira barnaamijka waxaana ka mida jawaabo isdhaafaya oo ay isweydaarsanayaan wiilasha iyo hablaha calafdoonka ah jawaabo ku socda odayaasha lacagta haysta qurbajoogta iyo daljoogta oo iyana biyo hoostood iska arkay aan ku horraynaya ibraahim cumar seef dheere oo ah hal abuur da'yar oo ku nool magaalada gurceel ayaa dhinacyo badan u jawaabaya wuxuuna maansadiisa ku bilaabaya gabaldayasidiisii gedgadoonta sheekadu qofba geenyadiisii hilin gaara qaadsii markaan gees kasta u dayey geeraaradoodii gabal baan yar qoonsaday safwaanow ha gelin eed nimuu caashaq galaayoo garka iyo halbowlaha giddigiis ku faafoo gabantuu jeclaadana xarun gaaja taalloo gobonnima ka dheertahay gubasheedu taalloo isna gocosho aawgeed gama ay ka quustoo guhaadaysan weeye yaxya gaabsahow odhan geesta kale haddaan dayo baakistaan gunteedaaskii kasoo gabyayow gurigaa tilmaantiyo rooggaa guduudan gobaa dooni mayso gacan sayriddeedii gaban huma moogide kucle orodka maandhow gaabi baan ku leeyahay geesta kale haddaan dayo hablihii gabyaayow gifafkiinnu badanaa taladaydin goydeen waa taa gurracane gabdhayahu maxaa dhacay meeday garashadiinnii mise gabal degdegayaa durba gooyay xaajada anse gaban ahaan baa guurti laygu sheego gartana qitinkeedaan garaadaba ku qaatoo guulla mahaddi weeye gambooley waxaan fari goor kaleeta laabtoo intaad geedka aadaan arrimaha gorfeeyo go-aankiinna aan helo geesta kale haweenkow raggu waa gayaankihiin balse kale getrownoo gayigiinni yaaliyo nin qurbaha ku gaamuray ma sinaa garwaaqsada afartaa gorfeeyaye gunta aanu daadego odaygii gaboobee giniyaad ku faanow helay gabayadaadiyo geeraaradaadee caligu waxma nabad baa gadaal baad ka timidoo goobay wax marayaan garan maysid saaxiib ha yeeshee garwaaqsoo shaxdi golaha noo tiil goortana wada ciyaarnoo giddigood abwaanada ninba garashadiisii gudban iyo irmaan dhigay geesta aad ka heystiyo faarax baa godkaa digay gini buu ku faanay iyo googo lacagee ha yeeshee gamuunkiyo garneelkiyo fallaaraha gees kastaba kasoo dhici goortuu u jeedow gooxow ka dhuuntay birrinkow ka guurana adaa galabta yaallee guutooyin dhowriyo gaasas baa ku goob ah gantaallaha dambeeyee gamaskaygu waa koow adaa gaabsa diidaya hagelgelanin odayow gaashaankaagu yuu jebi golxabkee bilaawaha galka aan ka siibe odagii gabyaayow caashiq guunyo maahoo dirqi maaha guurkiye gashaantimaha soomaal gayaankooda maahida gees kale u weeco garoobada la haasaw gaaryaal afdheeraa haddaad guunyo moodana halabsiga gammaanka iyo guudfuul ka doortaye geenyada fardaha iyo gaariga midkii waan calow guurtideenniyo soomalaha garsoor noqon ragga gudaha joogana waa waxaan la gaarnee fiinland gariig iyo gotemburg ma joogno gobonnimaan ku noolnahay gurigaan ku ababniyo goobeyn agteediiyo gede iyo janaaliyo godin labiya xaafuun gurya samaa hargeysiyo gabileeya luuq iyo ceerigaabo iyo baran garawiya caluuliya matabaangarooriya guraceel dusheediiyo geyigaanu joognaa dayuuradaha guuxana gunya uma naqaanee geel baanu dhaqnaa gaaroodi raysley gabannadu ku raacaan gaawahan ku maalnaa caanahoo garooriyo gasinkeennu waa hilib gammaan baanu leenahay gubasheennu waa raar dhaantiyo godoon baan goornool ciyaarnaa dhaqankii la gooyaan godkii lagu hamsiyiyo booraantii ka goobnaa guntay oo haddana furay idriisow garwaaqsooo geygaad ku nooshahay gabanyahu sidaa tidhi hadduu goob sareediyo yahay golo barwaaqaa garo kii lahaay baa gaarsiiya heerkaa gasin gaaja tirashiyo martii gogol la siiyana goor buu ka toosaa gurigiisii aadaa aad buu u mahadsan yahay ibraahim cumar seef dheere isla guriceel waxaa khadka telefoonka soo qabsaday oo maanse kusoo gudbiyey yaxye axmed faarax wuxuuna leeyahay ragga gabayga furay ee maantida gardaadsow salaan guud guddoomo guriceel jannaad iyo geyigii wacnaayiyo gelgaduud ka timid oo gundhigeedu yahay nabad ragga geyiga joogow gidiley hargeysiyo xamar guunyaheedii erigaabo iyo eyl gabayada ka tiriyow markaan waa godkaygiiyo goobta dhexe balaandigo inantii gobaadoo geyigeenna joogtee yaxya gelin dhexaadkii gudbeliya habeen dumays qalbigiisa geliyee oo go-ay gasiinkii u guntaday xasuustee geeraarar ugu diray adigaan gobaaday garabkaada joogaa iyaduna goddoontee ugu tiri guhaadow gabankaan jeclaayow gedi wiilashoodii geesigaan ka doortow god haddaana laydhiin ama guriga aakhiro gabal iigu sii dhicin dunya daar jacaylkii gacantaan ku haayaa qalbigaygu goaa jacaylkaagu kama goyn iyadoon galbeed tegin duntayu isii gelin waa taa gilgilateen gacanfee ka keentee kugu jiri god kaleedayo waxaan uga gol leeyahay gucumaalo caariyo goodiyo mas weeyaan gelin maysan doonayn yaxya inay la gunudeelid kalay laheedoo gebi xoolihiisa islaheed ku guuro ragga ceerta gaadiyo yurubtaa usii dhash aan sii gardaashe yaxyow samir gudoono inantaa ka gudubo mase waa maguuree way soo gadaa noqon iyadoo garwaaqsatay godobtii xadgudubkii ha yeeshee guhaadow yaxya geesigeennow gabtii dumarka dhici jiray kaydka looma geli jirin aad buu u mahadsan yahay yaxye axmed faarax oo ku sugan guriceel cabdiladiif cismaan faarax oo ku nool magaalada muqdisho wuxuu farriin u diray yaxye isagoo leh habluhu waxay haystaan duruus ay dhaxal ahaan uga tagtay arraweelo oo wixii ay diidayaan ay ula jeedaan dhinaca kale haddaba yaxyow gobaad ka daba tag ayuu leeyahay marka hore salaan guud gaar ahaan asxaabtii geeraarka curusee yurub goonyaheeda iyo bagistaan gunteed iyo ragga jooga geeskiiyo guriwacan hargeysiyo gobollada dhaxow nabad marka xigana gabaygii nimbe geesu qaadiyo gobaad caashaqeedii yaa i keenay golahee aniguna giraantaas gabalkan ku leeyahay geestaan ka gelay soomaali gebigeed guud ahaan hablahayagu xishood lagu gardaasiyo qurux waa gudboon yihiin garashana ku xeeldheer waxba yaanan gaabsanay rag wuxuu u go'ay ee isku seegay goor hore waa gaari dumaro damac weeye guunoo soo jiray guyaal badan balse waa la geli jiray guddi baa la xuli jiray geed baa la tegi jiray guurti baana naqi jiray garta lama sinaadee ninbaa guusha heli jiray hadda seegadaa male garba siman la wada noqoy qof weliba go'aankii isagaa guddoonsada waxba yaanan gees marin halka gogoshu taallee dadku guud ahaantii ma sineeye garaadkood qaar baa la gaabshiyey haddii ay gobaad tidhi caashaqeennii gaamuray waan gebagabeeyo waxaan sii gucleeyo gaajiya haraad iyo saxaraha dhex gooshaba waan gaadhay yurubtan waayo badan u golongolay waa go'aan haweenoo cadhadaa u geystee guulaa deeqda bixiye yaxyuu gabadha soo celi sirna iga guddoonoo gabdhaheenna soomaal waxa ay gudboonyihiin guud ahaan ka siman yihiin muraadkooda gaariyo arrintay gorfaystaan waa gees maraano waa ged lagu yaqaano xaajo aadan garan iyo gurac waa u dhalasho arraweelaa goor hore dhaxal guuna siise gobaad way ku jeceshee waa inaad la garataa marka xiga guddoonkii gobaad iyo jacaylkeed raggii soo gebyaayay iyo odayada gaboobee geniyaadka sheegiyo ninka yidhi giriig iyo yuukee u soo guur garashada ka simano haddaad geeriyoon layd gerigo'an ku dhiman layd dembe kaama gelaya gebagabada heestii iyo gunaanadkeedii adiguna gobaaday waxaa kula gudboon labo hadba taad u go'ilay wiilka gocoshadaadii qalbigiisa gaadhee gantaalaha jacaylkiyo gubayaan fallaadhuhu isagaa gayaan oo jooga guri barwaaqiyo geyigeenna hodankee webiyada gurxamaya iyo badda gees ilaa gees gobolgobol isugu xidhan looda geeska weynliyo geela iyo adhig iyo khayraadka gaar iyo guunyo nooc kastay tahay ku manaystay guuluhu inaad gogol wadaagtaan ama oday gaboobiyo guxushaagu inan yahay giniyaad ha kugu hodo hadhowtana galiiliyo geerida ku dhowr ciid ama joog galbeed iyo meel gaaja taalliyo carrigaa gariigoo caydhaada uunguro saddexdaa midaad geli aday kula gudboonta aad buu u mahadsan yahay cabdiladiif cismaan faarax oo ku sugan magaalada muqdisho goorahanba waxaa la dhowrayay codkii gobaad iyo weliba waxa ay ka tidhaahdo wiilashan farriimaha isdhaafsanaya sidoo kalena waxaa la taallay farriin uga timi dalka fiinlan oo uu soo diray abwaan cali goox oo yidhi anigu waxaan ahay nin weyn oo hanti badan haysta gobaadna gacantaan soo qabsan doonaa tolow arrintaas gobaad may aqbashay su'aashaas iyo kuwo kaleba maansadan ay soo dirtay gobaad ayaynu kaga bogan doonnaa gudgudaha hilaacaagaygaba hadduu miro gedi lama dhaqaatee sahan baa u guurgalo gol xareedi jiiftiyo goob dulin lahayn iyo si guyaada loo helo waxaan uga gol leeyahay sidii aar gantaal qaba raggan wadagadoodee isu wada gurxamayee goolaaftamayo waa su-aal gu weyn bee geenyadaad jeclaateen gelin qura ma aragteen mise geeska maanta awagad lagu yaqaanee gambadii dhaqaaqdaba waa idiin gobaado waa daba guclaysaan idimana guhaadine inta kolaha joogtiyo giddigiinaba waanow marka hore salaan guud waxaan ahay gobaadoo guulla uu badbaadsho la dhangalabta joogto guri wacan la siiyo gunacaydha loo qoray gelin horena buug baan gacalo u qaataa goob uu cilmigu yaal gaadhi iyo tareenaan kolba geesu raacaa dholol wada gariinaan dalxiisaan ku gooshaa gunta aanu soo dego galka seefta kala baxo odaygaa gabayaayow inkastoo aad guuniyo geli lacaga haysood guryaad binayso gaadiidna leedahay wakhtigaa ku gabayoogaba kuu horseedee ciroolaha gurguurtaagayaankayga maahee samiriga guddoonsoo islaamaha gadaadaa gosha midig kahaaneed dhanka kalena googaa geesiyow ismaaciil wiilkan soo gabraaree maansada gana ayay kugu yidhi gabaad bay gabadhayda saaxiib guuna ay ahaayeen kol jannay ku nooshahay xaajigii gaclooday gogol wacan la hurudaa gar allee warkiisaas been iyo gaf weeyaan geesta kale haddaan dayo umal gacaladayda ay farjalgeli mareegto warkaagii soo gaadh guntay waanadaadii guulaheen ma caasiin dhaqankeenna guunkiiyo hidihii ma gees marin mana furin garayskoo intan guudka qaawiyey garbasaarti maan dhigin waa gunaanadkaygiiyo maasada gunteediyo gebagabada hadalkee marwadaa garaadkiiyo guga iiga roonee tala ii gunaysaay yaxye maangariifina wuxuu gabay xilkiisii anna garashadaydii ima odhanin goobee gaf wuxuu galuunbaa aan lahaa garwaaqso axdigaynu gunudniya wacadkii ha gees marin aynu guusha hanano gaaxdiisa maalno caashiqaan guyaal badan gaawaha u culane balse muu garaabina yaxya waa gadoomo gabaldhiciya waa beri geeraar jacayluu facebooka geliya gabadh kale u heesaa aniguna gashaantii weli guudka fidhatiya gabadhigubayaanahay xulashada gayaankiyo go-aan baan ku maqanahay aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudiga oo maansadaas quruxda badan inoo soo dirtay guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxa inaga eeg barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a sidoo kalena aad barnaamijkan ku maqashaan barnaamijka caweyska washington dhegaystayaal waxaa naga xasuusin haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato barnaamijkan hibada iyo hal abuurka inaad fariimihiina noogu soo hagaajin kartaan somali at v o a news dot com adiga oo marka hore dhegaysanaya barnaamijyadii hore u baxay ee barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana qaybihii hore ee ku dhaafay aad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali dot com adiga oo qaybta dhexe ee barnaamijyadana ka dooranaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhegayste inta aanad soo dirin maansadaada waxaad xasuusnaataa in ay waafaqsan tahay godka maanso ama ay tahay jiifto sidoo kalena ay la jaan qaadi karto meesha ay marayso sheekadani tan iyo intaynu toddobaadka soo socda kulmaynan waxaa idinkaga tegayaa sidaasii ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiise leh
waxay ismaaciilow een, ah, gabaad way soo hadashay raggii doonaya way soo jirjiireen kuwii difaacay laakiin hal midaan aad uga helay Hmm.
gabaad waxay tiri yaxya isagaa kaalintiisii gabay oo intan saxaraha ay dhulka sii maraayay maaragtay af garan waayo oo igu ilaabi maayo eeddaha layga daayay marka eedda malaha eed sahlan baa la- lagala duldhacay dad badan baa canaantooyin markaad dee qurbii tagtay ayaa dadkii kaa dambeeyey bay ilowday sidoo kale dee haatan waata tidhi anigu london baan gaadho gurigina qoladii ingiriis bay siisay caydhna waan qaataa ha dumarka dumarka inta badan waxaa lagu riixaa markay qurbaha tagaan xoogaa iyo isku yaro filaadaan haaya haaya noloshii hore way ilooban waxay yidhahdaan ka mayro wixii kusoo maray ma taladii arraweelaa
sidaasaa lagu xantaa laakiin runta uma badna ismaaciil oo waa haddii laysku keeno waa aniga hore uu yidhi haddii qof in laga soo ridaad aragto markiiba gartaha siinin waxaa laga yaabaa kii kale inuu isaga waa hore lasoo dilay waa tahay silsiladaasi intii ay seegtay inta jecleed mar kale dhegaysato waxay ka daalacan karaan websitekeena v o a somali dot com ismaaciil xuseen farjaro soo diyaariya soona jeedinaya wuu mahadsan yahay haatanna waa ciyaarihii iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horreyno dhegaystayaal maalintii shalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi ingiriiska iyadoo kooxaha westham iyo sunderland ay kulan xiiso badan eh, dhex martay waxaana gooli waxba ku adkaa naadiga kubadda cagta westham oo marti loo ahaa naadiga leicester city ayaa horyaalka hoggaanka sii dheeraysatay kadib markii ay ka adkaatay naadiga norwich city inkastoo naadigaasi gool soo daahay oo islamarkaasina uu u dhaliyey jos leonardo daqiiqadii siddeetan iyo sagaalaad ciyaarta oo dhammaanshaheedu hal daqiiqo un ay ka harsan tahay uu leicester city hamiga horyaalka ay ka qabto u sii dhabeeyey islamarkaasina goolkaasi keliya ay ku badisay naadiga leicester city uu dhaliyey ciyaaryahankaas naadiga kubadda cagta chelsea ayaa u socdaashay southampton waxaana naadiga gool loogu hormaray chelsea daqiiqadii labiyo afartanaad oo shane long uu ka dhaliyey naadiga chelsea hase yeeshee ciyaarta waxaa lagu kala nastay gooli waxba markii laisku soo laabtay oo ciyaartooyda naadiga chelsea ay isku dayayaan inay goolkaasi iska soo aaraan waxaa sidaasi sameeyey oo u bareejeeyey ciyaartooyga seska fabrigas oo daqiiqadii shan iyo toddobaatanaad goolkii bareejada u dhaliyey markii ay dhammaan rabteen oo hal daqiiqo un ciyaarta ay ka harsan tahay goolkii guusha naadiga chelsea u dhaliyey ciyaartooyga branislav ivanovich waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay laba gooli gool oo chelsea ay guusha ku raacday stag city waxay ka adkaatay naadiga aston villa oo ay martigelisay laba gooli gool aston villa ayaa afka ciidda loo diray watford iyo kooxda a f c barnmouth wolvesna waxay ku kala tageen bareejo goolo la-aan ebri eber kulamo xiise badan ayaa la ciyaari doonaa maalinta waxaana labada kulan ee maanta dhexi doona ay yihiin manchester united iyo arsenal oo kulan xiise badan ay dheli doonaan tottenham hotspur iyo swansea oo sidoo kale kulanka lawada sugaya wada ciyaari doonaan koobka capital one cub finaalihiisa ayaa la dheeli doonaa oo kooxaha manchester city iyo liverpool ay ku hardami doonaan isla maanta kooxdii badisa waxay ku guuleysan doontaa koobkaasi horyaalka naadiga leicester city oo toddobayilabaatan kulan ciyaartay ayaa hogaaminaysa waxay leedahay lix iyo konton dhibcood tottenham hotspur waxay leedahay koo iyo konton dhibcood arsenal waxay leedahay koo iyo konton dhibcood sidoo kale manchester city waxay leedahay toddobiyo afartan dhibcood dhinaca dalka talyaaniga haddii aynu eegnana waxaa leeli doonaa kulamo ka tirsan horyaalka balermo ayaa la ciyaari doontaa naadiga bolonya carbi iyo atlana ayaa ballansan genoa waxay u socdaali doontaa naadiga kiva verona halka zambador iyo verontinana ay wada dheeli doonaan iyo daneza ayaa gagadeeda ku mardiglin doontaa naadiga hales verona kulanka la wada sugaysa wuxuu yahay kulanka yuventus stadium ka dhici doona ee naadiga yuventus ay ku mardigelin doonto naadiga internationale beri lazio iyo swaswal ayaa dheeli doona fiorentina iyo napoli ayaa sidoo kale kulan aad iyo aad u xiiso badan maadaama labadaasi kooxood ay horyaalka hami kala yihiin yuventus ayaa horyaalka hogaaminaysa lix iyo labaatan kulan oo ciyaarta waxay leedahay siddeed iyo konton dhibcood napoli waxay leedahay toddobiyo konton dhibcood roma iyo fiorentina ayaa kusoo xiga intern waxay leedahay afartan iyo sideed dhibcood oo kaalinta shanaad ay ku jirta qaybta hoose waxaa ku jira kooxaha fersonin oo saddex iyo labaatan dhibco iska leh carbi oo labaatan dhibco iska leh hellas verona oo siddeed iyo toban dhibcood iska leh spainna kulanka derby de la madrid oo kooxaha atletico madrid iyo real madrid ay ku wada ciyaareen gegada san diego bernabeu stadium shalay ayaa naadiga kubadda xagta atletico madrid waxay soo afjartay lix kulan oo marna aan naadiga real madrid dhinaceeda dhulka lasoo dhigeen kadib markii tababaraha cusub zinedine zidane loo dhiibay naadigaasi ayaa atletico madrid kaga adkaatay gool iyo waxba goolka keliya ee naadiga atletico madrid dhelisay waxaa u dheliyay ciyaartooyga reer france antoni grisman daqiiqadii saddex kontonaad gool aad u qurux badan uu baasay saaxiibkiis philip lewis waana kulinkii ugu horreeyey derbi de la madrid oo tababaraha cusub zindin zidan naadigiisa real madrid uu leeliyo hase yeeshee uu guuldaro kala kulmay maanta waxaa dheeli doonaa valerial iyo levente valencia waxay martigelin doontaa naadiga atletico bilbow granada waxay u socdaali doontaa deportivo la caronya kulanka lawada sugayana wuxuu yahay barcelona oo horyaalka hogaaminaysa la ciyaari doonta naadiga sevilla horyaalka shan iyo labaatan kulan oo ciyaartay naadiga barcelona ayaa hogaaminaysa lixdan iyo saddex dhibcood ayaa iska leedahay atletico madridna lix iyo labaatan kulan oo ciyaartay waxay leedahay konton iyo siddeed dhibcood real madrid waxay leedahay konton iyo afar dhibcood valerialna afartan iyo sagaal dhibcood ayaa leedahay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha maanta halka ah inoo joogto
aad buu umahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha caasha
markaad caasha soo tiri ismaaciil waxay markiiba igu soo dhacaysa in cayaarihiina dhegeystayaashaan u gudbinay barnaamijkii hibada hal abuurkana goor dhoweed uu dhammaaday marka waxaan filayaa dhegeystayaashu in horta marka hore intaynan aynan heestii xagga aad ay kolba inaa u baxbaxsanayaad hiba- ujeedaa.
hiba- hiba nuuran wad u codagto waxbaan ku- kaa weydiin doonaa Hay.
horta dhegeystayaasha mid baan isu sheegaya hay dhegeystayaal badan baa jiro la soo xidhiir laanta afka soomaaliga oo jecel inay barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo laga yaabo inuu gabagabo ku dhow yahay ay ay Ka qayb ka qaataan.
qayb qaataan waa garta marka qaar badan oo ka midi waxaa laga yaabaa een, tusaale ahaan maansooyinka macnaa habka loo maansooda ama gabayada ama way badan yihiin waa garta haddii la yidhaahdo tusaale ahaan gabay iyo maanso iyo noocyadooda kala duwan isku dhex dardara hay ismaaciil aniga ama baadicadde ama haddiiba xarfaha laysku aadaadin karaan waxaan u haystaa gabay inay tahay Ad- marka jiifto iyo joogtay kala leedahay miya
noocyo badan bay leedahay waa garta marka dhegeystayaasha in badan waan eegnaa inta ku habboonaata waa garta ayaan qaadanaa marka khadkay ku socotaa ma jiiftaa mise waa- jiifta weeye waa garta marka waana kuwa ugu fudud ee qof waliba uu awoodi karay haddii qofka tusaale ahaan kasoo qaad uusan hal abuur ahayn Mm.
haddana uu sheekada aad ula socdo oo uu haddana iscelin waayo uu jeclaado inuu wax ku darsado xaguu soo maraya si kale uga soo xidhiidhaya Hay.
isagoo caadiyu lasoo hadlaya muxuu leeyahy markaa barnaamijka waan ka qayb gelaya Barna- barnaamijka caadi uga qaybgeliya kaas hay ra'yigiisuuna dhiibanaya ra'yigu dhiisiyo wuxuu ka qabo laakiin markay maanso noqoto waxay u baahan tahay jidkii inay marto waa garta mararka qaar way dhacdaa qof een, maansadiisu ay meel ka jaban tahay in la sii daayo marka see lagu toosin karaa mise isagaa lagu celina waxaa waa in isaga leeyahay soo lagu toos celiya toosi.
waa in isaga lagu celiya marka qaar badan haddii dhegeystayaashu ina dhegeysanayaan yaanay u qaadanin in looga tegay awgeed een, maansadooda laakiin ay jirto een, cillad ama wax sababay qaarkood wuu jawaabnaa qaarkood uma jawaabno marka waxaad leedahay kuwa laga tegay ee aan la qaadan khadkii ay ku socotay een, silsilada ayaynay ku habbooneyn wasaas wey waa garta aad baad mahadsantahay ismaaciil waa tahay markaan heesta way ii bannaan tahay saba heestoy ku bannaatay laakiin shuruud baa ka horreysa hay inaad inaad codkeedana maqashaysid heesta ma codka hibo mise kaa adigu kaaga
ku xurmeeyey sidii waalidku xafiday sidii ubad m- sidii hibaan u qaadi karaa ismaaciil maxaad ii xujinaysaa adigu hiba nuuro inaad- codkeedaan ku dhegeysanayna hiba hiba nuuro kolba aad baa isugu dhowdihiin
xidigyahow adoowa xerya sama ku nool noolban xidig yahow adoowa qaryasama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidig yahow adoowa qaryasama ku noolban xidig yahow adoowa qaryasama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskeeni israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xiskeeni israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke xiskeeni israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xiskeeni israbayba xaggayga iyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa xidig yahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidig yahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee xidig yahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidig yahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee ragannimo la soo xulay oo aan xisaab layn ragannimo la soo xulay oo aan xisaab layn adaa lagugu xooje ragannimo la soo xulay oo aan xisaab layn ragannimo la soo xulay oo aan xisaab layn adaa lagugu xooje ku xurmeeyay sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyay sidii waalid ku xafiday sidii Ay, ubad hay waxaad xiraa ku leedahay aad aad bay u haystay hiba nuura codkeeda iyo heesaheeda mid la tuuraaba ismaaciil oo bal haddaan saas irahdana caadifata iga qaadan way tahay codkaasi macaan ee hibe maxamed ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a mar kale waxaan hawada kusoo noqonaynaa haddii aan leedma galabta saacadda markay tahay afarta inta ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa codkaas macaan ee dhegihiina kusii qulqulaya hibe maxamed ugu xamdiyayaa dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxiin nuurkiisugu xidhay dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxiin nuurkiisugu xidhay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.